waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii koobaad ee madasha wadatashiga shalayta ka furmay halkaasi waxaana xubnaha madashu ay ku heshiiyeen in wadatashi laga bilaabo shan magaalo oo kala ah muqdisho kismaayo baydhabo cadaado hiiraan iyo garoowe kadibna wadatashiyadaasi la isugu soo laabto gunaanadka shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa inoo haya axmed cali sheikh
gebagabadii shirkii madasha wadatashiga oo ay ku jiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiiro wakiilo ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii madasha ay isku raacday warmurtiyeedkan oo warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odawaa ayaa qodobadii lagu xusay waxaa ugu weynaa in madashu ay isku raacday in soomaaliya iminka aysan ka dhici karin doorasho hal qof iyo cod ah sidaa darteedna la qaban karo oo keliya doorasho dadban ergada madasha wadatashiga qaran waxay isku raaceen in duruufaha haltan lagu jiro aysan saamaxaynin isla markaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka laakiin la qaban karo doorasho dadban taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod waxaa sidoo kale ergada ay isku raacday sida uu sheegay wasiirka in wadahadallada iyo wadatashiga ku saabsan mustaqbalka soomaaliya lala yeesho dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku sugan maamul goboleedyada dalka ka jira sidoo kalena laga qaybgeliyo beelaha ka soo jeeda somalilan namber lix waxay ergadu isku raaceen in loo baahan yahay wadatashi dheeri ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada lala yeesho sida dhallinyarada haweenka odayaasha dhaqanka culimmada ganacsatada aqoon-yahanka iyo dadka laga tirada badan yahay kulamadaas wadatashi waa inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada maamulada dhismi doona waana inay ka qayb galaan dadka ka soo jeeda beelaha somalilan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay kulankii madasha ayaa waxa uu sheegay in geedisocodka cusub ee shirka madasha la isku raacay inuu yahay bilow wanaagsan oo mustaqbalka soomaaliya uu helay waxay ahayday talo soomaaliyeed dood soomaaliyeed fikir soomaaliyeed intaba oo laysku keenay sida warbixinadii looga dhawaajiyey sida tiimamkii shalay iyo maanta shaqeeyey ay u shaqeeyeen sida loo qeexay maxaanku raha deegaanada ay uga dhici doonto dooda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ogaadaan geedi socodkaasi tallaabtii ugu horreysay ayaa la qaaday si qurux badan ayaana loo qaaday waxaan rajaynaynaa tallaabooyinka soo socda oo dhanna sida inay noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hawsha ay qabteen kooxihii kala duwanaa ee maxaanku raha hadda la magacaabay task forciga iyo technical teamka iyo intii kaalmeynaysa intaba waxaan leeyahay howshiinaasi bilow fiican ididiilo fiican leh ayay ku bilaabatay sida loo tilmaamayna waxa ku cad habraaca la isku raacay inaa aad iyo aad aada ugu tiiqtiiqsataan oo aan maxaanku idhaahday aan laga leexanin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka fogaatay inay go-aanka mustaqbalka soomaaliya keligeed isku koobto sidaa darteedna ay ka qaybgeliyeen dhinacyo badan isagoo dhinaca kalena ammaanay waxqabadkii dowladda ee muddadii uu xilka hayey ma aynan dhihin dowladda federaalka iyo heedaha dastuuriga intay isku tagaan annagaa wixii go-aaminayna ma ayan dhihin dowladdii maxaa dowlad goboleedyadii inay ku jiraan bulshada rayidka madasha inay fadhido dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo dhan intii suurtagal ah in la isku keeno waxay ahayday tanasul ay sameeyeen madaxda iyo hay-adaha dastuuriga ee dalka ka jira oo ogolaaday in la ballaariyo maxaanku idhahday wadatashiga dadka soomaaliyeed oo dhanne maxaanku idhahday loo sheego waxa soo socda iyo waxaa soo socdahay sida ay ku imaanayaan mar kale waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego marna dowladda federaalka ku doodi mayso wax walba sidii ugu fiicnayd oo oo loo rabay ayay noogu qabsoomeen ku doodi mayno laakiin waxaan ku doodaynaa oo aan cod dheer ku leenahay oo aanan qarinayn horumar ayaan soo gaarnay madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada in ay baahiyaan oo bulshooyinka ay matalaan ee gobolladooda ku sugan ay gaarsiiyaan waxyaabihii madasha ay isku raacday si ay u ogaadaan waxa lagu go'aamiyey magaalada muqdisho arrintan waa xil aad iyo aad u weyn haddii dowladdii dhexe awooddii baahisay furfurtay ilaa heerkaas maxaaan gaarsiinay macnaheedu culays adinka idin yimiday waaye mas-uuliyad aad qaadeen waaye waa u dhaarateen waa qaadeen inaad ka soo baxdaan hoosna aad usii dejisaan oo dadka sii hoosane ay sii gaarto xamar inta laga qaado in caasimadaha dowlad goboleedyada ay ku nagaatay meesha ku harta maaha mustaqbalka waa inay sii degtaa oo ay hoos tagtaa laakiin maanta waxaan u taagannahay taladu waa midii qaranka midda qaranka dadka soomaaliyeed inta ugu badan ha laga tixgeliyo hala dhagaysto hana la qadariyo rabitaankooda iyo hadaaqooda siyaasadeed dadku cabsiyay qabaan rabitaanay qabaan dareemay qabaan dhammaan ha la tixgeliyo
kaasi codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu ka hadlayay gabagabadii shirkii madasha wadatashiga ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho